waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com xariijin soomaali waxaan magaalada melbourne kulan ku yeeshay qaar ka mid a haweenka jaaliyadda soomaalida waxaana kulanka soo qabqaabiyey ururka haweenka soomaaliyeed oo xaawacaad ay madaxu tahay waxaana goobta looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin isdhexgalka bulshada caawinta dadka tabaalaysan iyo waanooyin iyo guubaabooyin halkaasi laga soo jeediyey waxaana goobta khudbo ka jeediyey xaawacad oo iyadu madaxa u ah ururka hawshan soo qabanqaabiyey waxay ka hadashay marka hore isku xirka ummadda inaynu abuurno muxuu ahaaye is-aaminka ummadda dhexdeeda soomaaliya inay is-aaminto dadka dibadaha jira inay is-aaminaan inaanu dooranno arrimaha wanaagsan afka wanaagsan codka wanaagsan actionka wanaagsan communicationka body language balayaa korkeenna aynu istareex iyo isjacayl aynu ka muujinno oo qofba qofka kale u gudbiyo ayaamahan waxaan ku arkaya facebookyada dad ma garanaysaa dadka kale wax ka sheegaya ama garanaysaa dhiirigelin aan loo baahnayn samaynahayo oo dadka wax isku dirahaya ah marka wasembre waxaa loo baahan yahay inaynu dooranno gabdhaha soomaaliya haddaynu nahay ururka soomaaliya haddaynu nahay hooyaynu nahay ragga inagaa dhalay inagay nala dhasheen muxuu ahaaye ilmaha inagaa dhalay inaanu dhinac walbaba inaynu ka fajignaano ragga ana ma garanaysaa aynu tabartooda iyo xaaladda haysata aynu eegno inaan baraarujinno oo ku baraarujinno farsamada ma garanaysaa in marta intay ku mashquuli lahaayeen qabiil iyo waxyaalaha noocaasa waxa ay kaloo ka hadashay doorka haweenka iyo korinta caruurta gaar ahaan baridda afka soomaaliga iyo dhaqankooda gabdhuhu howlaha waaweyn bay leeyihin midda weyn ka qayb qaadan karaana way ka qayb qaadan karaan iyadan intaan sheegay oo kalena way ka qayb qaadan karaan waad aragteen gabdhaha halkan wadankan jooga xataa waa idinka arkay habeenkii bay taagan yihiin jidadka ka dhisahayaan way taagan yihiin tabilayaalkay hayaan wax walbay wadaan dhagax baabuurtii waaweyn taraagyadii bay wadaan maxaa inaga intaas inaga indha saaray taasna inaynu muujinno baan u baahanay inaanan qabiil iyo sheeko cidlo ah aanan ku mashquulin caruurta waxaa loo baahan yahay in lagu baraarujiyo oo la baro oo lagu himageliyo muxuu ahaye afka soomaaliga iyo afka ingiriiska horta in la baro ilmuhu haddayna afkooda aqoonin doqon buu ekaana anma badanoo waxaan arkay aan idhaahdo war hooyadiin waate aabiin waake wayna ayo on xataa aqoon aabbahooda in ayihiis aan garanay hooyadoodna garanay baa jira doqon buu u ekaanayaa ilmuhu saanu kuu fiirina afkiisii ma yaqaan xaawo caad ayaa sidoo kale sheegtay inay lacago u aruuriso dadka nugul ama baahida gaarka u qabaa in la caawiyo the vulnerable group vulnerable group group waa waxaa la yidhaahdaa waa garoobkii waa agoonkii waa rajaygii muxuu ahayd waa duqowgii waa indhoolkii waa gabowgii waa naafadii waxaasoo dhan waxaa laisku yidhaahdaa vulnerable group waa boofartagii kuwii aan lacagta haysan oo masaakiinta ah awlan xoolo lahayn kuwii xoolo laha ku lahaan ay dhaafeen ayaa laysku yidhaahdaa marka haddaan iso waa orfanihii ingiriis haddaan u sheego waa disablekii waa buurkii waa blynkii waa widowgii haweenkii la furay aan ragga haysan the ilderly kuwii gaboobay the youth iyo dhallinyarada u baahan inaynu xalaaneyno future u horseedno support to develop their future inaan ku kaalmayno futurekooda wanaagsan si ay horumar u sameeyaan si aan uga celinno dembiyada iyo meelahay istaagayaan caruurta inaan ku hadlayno oo keliyata iskuol ma ah oon kasii jeesano caruurta iskuullada inaan ku dabagalno waayo macalimiin inaan u qabanno waayo saboodkan wuxuu ka mid yahay macalimiin loo qabanayo hadduu shan jir yahay ilaa uu secondariga ka baxo jaamacad kale xataa in laga warhayo oo darajada uu dhiganayo wuxuu dhiganayo aan qarash ku bixinno macalimiin gooniya u qabanna baa loo baahan yahay xaawacad ayaa sidoo kale sheegtay in waxyaalo badan markaasi loo baahan yahay in wax laga qabto oo ay haweenka soomaalidu iska kaashadaan waxna ka qabtaan hawl haddaad xalinayso gabdhaha soomaaliya hawsha dhibaatada soomaaliyeed inay wax ka xaliyaan baa loo baahan yahay taana hataa caaw ka hadlaynaa taa weeye inaan xalinaan u baahanna maxaa lagu xallin karaa qofku waa inay hantidii uu haysto waa inuu wax ka bixiyo dibad baynu joognaa dal barwaaqaynu joog qabiil baad u baahanta hadda markaa halkaa joogto uma baanid horumar baad u baahanta iyo iyo iyo iyo sharci baad u baahanta iyo hurdo wanaagsan inta waan haysanaa hadda intii intaa inaan ku dayanaan loo baahanya inaan ku dayanno marka waxaa weeyaan naquusan gurmadka aynu badinno dadkeennina inaan inagaa u maqanoo waayo arag noqonnay inaan u gudbinno weeye fariimaha fariimaha inaan u gudbinno weeye inay walaala yihiin waa xidid iyo xigaali dadka xishoodki xishoodkii ku noqday inaan niraano wahay garashadii ku noqday inaan niraano wahay
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali